kulanti wanaagsan khiyaartana dhegeysataay waa mar kale iyo barnaamijkeeni xaashi iyo xogta madasha sigista maanta barnaamijkeena waxaa marti inoogu ah ganacsade kamid a ganacsadada soomaaliyeed oo kusugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo lagu magacaabo maxamed cabdi caraale maxamed jabuutaawe oo ka tirsan ganacsadayaasha soomaaliyeed islamarkaana mashaariic waaweyn oo horumarineed ka wada deegaanada s s c gaar ahaan gobolada sool sanaag iyo cayn maxamed ugu horeyn kusoo dhawow madasha sigisti ee oo ah madal soomaaliyeed ummad soomaaliyeed baa ku dhegeysanaysaa oo inta badan arrimaha siyaasadaha iyo arrimaha horumarka labadaba waa lagaga hadlaa madashan waan kugu soo dhaweynayaa madasha ugu horeyn
aad baad u salaamantihiin xaashi wariye xaashi iyo ummadda soomaaliyeed conferenceka ku wada jirtaba dhammaantiin iyo wariye xaashi aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan u mahadsan tahay anigu waxaan joogaa laascaanood ganacsada laascaanood joogaanahay ummadda horumarkeeda iyo ayaheeda iyo nidaamkaasaanu ku jiraa waxa fiican caawa haddii alxamdulilah khadka aan soo wada galay mar labaad baan idiin mahad celinayaa horumarka waddanka uun in laga shaqeeyo oo la isku booriyo mid maqan iyo mid jooga xagga iyagaba oo aynu horumarkii usoo jeesanno oo dalkii iyo dadkii iyo ummaddii wax loo qabto uun baan caawa idinkala hadlayaa wa tahay maxamed wa tahay maxamed adigu waxaad tahay ganacsade ka local ah oo yani dalka ka yimid dalka ku sugan sidan ugu maqaalaha marna dalka kamaad bixin waa maxay ganacsigaagu iyo shirkadahaagu maxay u qaybsan yihiin maxaa ta ugu waaweyn oo mashaariica oo hadda gacantaad ku hayso waa su-aal fiican aad baad umahadsantaha weriye ganacsigaygu wax badan waxyaalo badan baan ka shaqeeyaa oo kala duwan waxaan ka dhaq shaqeeyaa dhismaha oo shirkad contration contrationka butaawi baan leenahay waxaan leenahay shirkad kale oo macdaadka iyo bilaha culusa waddooyinka iyo waxaa lagu qabto waxaan kaloo leenahay macdaaro gaadiidka lagu iibiyo waxaan kale oo ka shaqeynaa dhismaha qalabka dhismaha waxaan ka shaqeynaa qalabka sberbarka ee gaadiidka wa tahay wa tahay waa markaba ganacsi ballaaran dhawaan waxyaalaha soo jiidashada leh ee aad arrimaha ama bulshada soomaaliyeed ama warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan websaytada iyo baraha bulshada aada loogu riyaaqay waxaa kamid ahaa inaad ku dhawaaqday waddo saddex boqol oo kilomitir ah oo isku xidha gobolada sool iyo sanaag ama ceerigaabo iyo laascaanood inaad ku dhawaaqday dhismaheeda oo aada lacag hal milyan oo doolara ugu deeqday arrintaasi sidee bay kugu dhalatay sidee bayse arrintaasi kugu fudaa doontaa maadaama masaafadu aada u dheer tahay alxamdulilah waa su-aal wanaagsan horta waddadu saddex boqol oo kilomitr way ka badantahe waa saddex boqol iyo lixdan waxbaa dheer baan umaleynayaa waxay iigu dhalatay awal anagu mashaariicdaa yaryar iyo danaha yar ee ummadda baan qaban jiray kambanigeyga wuxuu awal qaban jiray dugsi dugsi sare oo jibutaw primary school la yidhaahdo laascaanood baan ka dhisnay mid marqaan baan ka dhisnay mid goob meel la yidhahdaan ka dhisnay banyaal mid baan ka dhisnay airportka laascaanood baan dhisnay waddooyinka laascaanood baan ka qayb qaadanay oo dhisnay dadka dayarta iyo isbitaalada iyo dadka bukaanka iyo dhakhtarka tibeydaayo xusud mudan oo ilaa al-aana aan bixino biilkiisa iyo korontadiisa oo waxyaalaha korontada igu kalifay waxaa ka mid a dhakhtarka dadka tibeyda korontadii horey oo jirtay way ka goosan jirtay ilaa muddo laba sano aanaa sanadii xoogaha sanadii sideed bilood meelahaas anigaa bixinayay lacagteeda waxyaalaha nagu kalifay gurmad energy solar inaan keenno gurmad solar energy inaan keenno oo tamarta cadceedda aan ka faa'iidaysano waxyaalaha keenay bay ka mid ahayd meelba meel bay noo dhiibisay airportka laascalood baan samaynay kadib safar baan galnay ceergaabo ah oo solarka oo system solar baan u soconay iyo ganacsi noocaasa baahidii koowaad ee ummadda nagala hadashay amaan aragnay waddada ceergaabay ahayd dib qarax iyo ceergaabo wax yar bay isu jiraan laba saacadood baan ku jirnay gudaheeda waynoo iyadoo noo muuqataanu gaali weynay arrintaasi mucjisay nagu dhalisay soo noqodkii aan soo noqonay markii aan bulshadii iyo baahideedii iyo nidaamkeedii soo ogaanay soo noqodkii aan soo noqonay waddada kalaan soo maray waxay arrintaasi fajac bay nala noqotay waxay noqotay waddo dad leh iyo waddo aan dad lahayn markaa waxa markaasay nagu dhalatay laba waddo habeen iyo maalina habeen iyo maalin dee gudcur qof gudcur maraya in bulshadu xaggan bariga ka soo jeedaa in ay gudcur ku jirto dabadeed ummadda soomaaliyeedna mar walba isku xir bay u baahan tahay waddo cibla-aana bay noo noqotay soo noqodkii guddidayadii iyo ummad kambanigayagii markaan isku noqonnay waxay noo noqotay in aan annagu dadka u bilowno oo ummadda ugu horreyno oo ummaddu indhahooda ku arkaan markaa waxqabadka indhaha ku arkaan ilaahumaanu samayno labaatan kilomitr dib qarax iyo ceergaabo ilaahumaanu samayno taasaan balla qaadnay waxqabadkaan balla qaadnay markaa riyadiisa runta waxaan uga dhigaynaa inaan qalabkii gaadiidkii qalabkii waddada lagu dhisiyey inaan annagu keenno haddii cidii wax nala qabatana aan aragno haddii mugdigii markii hore aan arkaynay ee noo soo baxdaba sida inoogu soo baxdana intii aanu qaban karno ee karaankayaga inaan qabanno
wa tahay wa wa tahay waana arrin adag
wa tahay xaaji maxamed aynu aynu laba u kala qaadno arrintaas waddadaas waxaa tiri waxaa jirta waddo waddo dad la-aan iyo waddo dad marka waddada dadka dadka yeelatay ee loo sameeyey dhanka ama ceerigaaba ha noqoto ama sanaag gobolka ha noqotee teebaad odhan lahayd wey
waddo ka soo degta weeye oo maamul iyo shacab iyo qurba joog iyo cid waliba ay isugu soo tagtay oo ka soo degta dhinacaas madoobay ka soo degtaa burcaadkeeday ka soo degtaa ilaa ceergaabay ku timi maasha allah in yar bay ceergaabo u jirtaa inta yar ee bannaan ee laamiga lagu waxayna waxaa laga dhigay jay oo laamiga waa midaan ka dhicin magaalada gudaheeda ceergaabo dhinacna way dhisan tahay dhinacna ma dhisna dhinac waxay leedahay labalaba hayway sida laamiyada caalamka oo kale dhinacna waxaad moodaa in aan dee ciddii lahaydba aanay joogin marka waxyaalaha wax nagu dheliyey waxaa ka mid a dee dhinacna isgoysyo labalabaa bay leedahay waddadana waddada burcagtee laga soo rogayna meel u dhow ceergaabay maraysaa dee dhinacna waa naga kuuri ilaa dib qarax ilaa ceergaaba ma mari gaadiba waayeba oo i muuqato wa tahay wa tahay qorshihii aad wadda ka arrintaa kambani ahaanna anagu bilowno inaan kambani ahaan arrintaas ku bilowno wax nala qabanayaana markaa ama ay soo baxaan wa tahay wa tahay waxaad tagtay waddanka china halkaa waxaad ka soo la iibisay qalab fara badan oo aad ugu tala gashay soolarka cadceedda ama tamarta laga dhaliyo cadceedda laga dhaliyo mashruucaas isagana sida nagu maqaana waxaa ku dhaliyey in magaalada laascaanood ay aada cidhiidi ugu tahay korontadu ama ay qaali ku tahay oo dadku ay ku tilmaamaan waxyaalaha ugu adag ee nolosha magaalada lascaanood adkeeyey iyo deegaanada kale ee mandaqadaas sool sanaag iyo cayn loo yaqaan marka sidee markaasi aad adigu yacni aada u gaadhsiinaysaa korontadaas gulan deegaanada khaas
naader waan gaadhsiinaynaa waxaa nagu kalifay laascaanood inaan korontada u doonana waxa weeye adduunka waxaa la odhan jiray jabuuti baa ugu qaalisan layd hal dollar bay ahayd ascaanood hal dollar iyo bar bay ahayd buuhoodle hal dollar iyo bar bay ahayd ceergaabo alaana waa hal dollar iyo bar waa impossible waxay arrintaasi dhalisay in qofka iyadoo saasa oo qaaliya qofka kulubka hersitay boqol dollar iyo boqol dollar dheeraad laga doono bisha shan iyo labaatankeeda lacagta haddaanu bixin in laga gooyo marka baahiyaha noocaasi ee jiray iyo leyrkaa qaaligaa baa nagu kalifay inaadeer gacali iyo dadkii yaru badan wa tahay wa tahay marka haatan maxaa kaaga hagaagay mashruucii korontada ama ama xoogga maxaa kaaga hagaagay hadda maxaa kaaga hagaagay
wuu noo hagaagay dhammaantii magaalada laascaanoodna hadda waxaa ku socda sarfaygii baa ku socda faalayaashii baa la gelinayaa kaybalkii baa la daadinayaa shaqadaa haddeer muddo dhow muddo ilaa lix iyo toban cashaa kaybalkii iyo baalayaashii baa lagu xidxidhay marka waxaa marka adeegan uma adeeg laascaanood ku koobnaanaya mise waa adeeg wada gaadhaya madaqada sool sanaad maya waa adeeg sool iyo sanaad waa adeeg sool iyo sanaad iyo caynba gaadhaya intii soomaaliba leedahay kismaayaan haddeer geynay baydha baan geenaynaa galmudug baa la geenayaa waa adeeg meel walba geenaya combaniguna wuxuu degan yahay muqdisho iyo hargeysa wa tahay wa tahay wa tahay maxamed marka dadku inta badan waxay isweydiinayaan ganacsatadu marka ay wax bilaabayaan ama ay olole ku jiraan ganacsiga cusub inkastoo adood horey ganacsiga uguba dhex jirtay haatan laakiinse arrimaha energyga iyo arrimaha constructionka ama dhismayaasha dhismayaasha ma loola karaa waa un qeyb kamid a marketinga iyo xayeysiinta doonaysaan in wax laydkaga gatee waxba isma bedeli doonaan hadday noqoto qiimaha bulshada wax ku gadato ama koronto ha noqoto ama jidad iyo meelo kale oo la manaafacadsado ha noqotee maya inaan la la mid noqon mayso laydhkani wuxuu noqonayaa pointy four iyo pointy five ummadda bulshadaana waanu ugu baaqaynaa koronto jaban baanu ugu baaqaynaa qof walba baahidiisa inuu ka isticmaalo pointy four baanu ugu dhufanaynaa awalla hardooro iyo badh baa laga qaadi jiray ummadda ummadda in cunuqabataynta laga qaado oo koronto jaban helaan aannagu ka shaqaynaynaa annagu waxaan ka shaqaynaa horumarka horumarka bulshada iyo dadka lacag doon ma nihin waxaan rabnaa ummaddan in aan horumarka caalamka lagaga jiro aan gaarsiino dhinacayaga ka qabanno layd jaban aan siino hadduu ugu qaalifsan yahay pointy four ah iskoysyada iyo laamiyada meel walba hayweyada aanu shidno waxqabadka aanu doonayna inaan qabanno iyo bulshada waxaanu kusoo kordhinayno waa taa
wa tahay marka laga yimaado xagga dhismayaasha oo hadda wadada arigaaba oo aad yaboheedii bilowdeenba dhul badan oo deegaanada khaatumo ah ayaan lahayn ama deegaanadan adigo aad kasoo jeedo inkastoo dee aad ganacsaha soomaaliyeed tahay dabcan laakin deegaanada ad ku dhaqan tahay waxaa lagu tilmaamaa deegaanada ugu horumarka dambeeya madaqada soomaaliyeed ayaan laami lahayn sida magaalooyinka buuhoodle iyo wadada isku xidha ee wurud marta iyo laascaanood dhawaan dad baa halkaa ka kacay iyaguna waxay lahaayeen wadooyin waddaanu halkaa ka hagaajinayna oo halkaa ka wadnaa qoladiya qolyahaas ma idinku jiraa markaa masha mashaariicdanu ma idinku jirtaa mise markaad kasoo farxalataan xaggan ayaad xaggaan eegi doontaan haddii alla qadar saatile horta waxaan kaa dhexgelayaa waraya adigoo raadlaya anigu eergaabo waanu dhashay eergaabo waa dhulkaygii deegaanada ashadasina waanu dhashay oo markay dhalasho noqoto oo waa isugu kaymid ergaabo buuhoodle baascaanood kismaayo muqdisho meel meeshay doontaa noqoto aniga waa isugu kaymid ummadda soomaaliyeed oo dhami waa isugu kaymid s c iyo khaatumo iyo ciday doontaba ha noqoto ummadda islaamka ama ummadda soomaaliyeed oo dhan waa isugu kaymid hadafka iyaguna wuu ka duwan yahay oo wax siyaasada annaga wax siyaasadaysan kuma jiraan ergaabana waanu dhashay marka waan ka qabanaynaa hadduu ilaahay idmo ta buuhoodlana fayska labaad baan ka dhigaynaa buuhoodla laascaanood laakiin ta ergaabaan horreysiinaynaa marka anagu company ahaan ama shirkad ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan way noo siman yihiin waxaan aanu bixisanaynana waa sadaqo waxaanu cod ku doonayna maaha wax siyaasadaysan maaha waxaanu bulshada wax kale ka doonayna maaha horumarka ummadayada uun baa noo muuqatay inaanu waxa ilaahayna siiyey aanu uga faa'iideyno wax siyaasadu ku salaysan yahay iyo wax nidaam uu ku salaysan yahay iyo wax dawlad uu ku taageersan yahay iyo wax maamul lagu taageeray midna ma jirto ummadayada masiirkayagaa noqday inaanu ummadayada waxu qabno hadafkayaguna waa nooca
wa tahay wa tahay dad fara badan oo qurba joog ah oo kasoo jeeda deegaanadaas aad ka wadid haatan tabarucaadka dhismayaasha wadooyinku ay ugu muhiimsan yihiin ayaa jira ma jirtaa wax qurba jooga oo xidhiir kula soo sameeyey oo ka oo kambeli ahaan idinkala qayb qaadanaya hawsha dhaaxadda leh ee aad isku cimaamadeen idinku aad yani aad isku isku xulqaateen oo haatan ka tirsan deegaanadaas aad ku sugan tahay
maasha allah dad badan baa walaal nala soo hadlay caanood guddi badan baa laga qoray oo garaadale oo isimo leh oo cuqaal leh oo ganacsato leh abaabul aada u fiican baa socda kolley berri baa insha allah tifiyada tifiyada ka dhegaysan doontaan oo ka hor dhici mayna arrinta waxaa shirka ka soo baxaa warbajoogta kolley tifiyada un bay kala soconayaan waddadan waa loo abaabushay waana sadaqo jaariya qof allaale iyo qofkii islaama wax ku dirsanaya ama soomaaliyeed way u furan tahay marka arrintaa ka hor dhici mayno insha allah biidni illahi kariim shirarkuna way socdaan shirar badan oo istaba joogjooga balaascanood eergaabo guddi baanu samaynay nidaam baan samaynay marka shirar badan oo istaba jooga insha allah tifiyadaadna ka daawan doontaan way socotaa qurbaha aad sheegaysid maraykan dad badan baa maraykan nagala soo xidhiiday oo maraykan iyo yurub insha allah oo rag iyo dumarba leh imaaraadkaa nagala soo xidhiiday afrikadaa kalaa nagala soo xidhiiday dad badan baa nala soo xidhiiday maasha allah maasha allah
waa tahay marka marka la eego marka la eego wadadan ka timaada magaalada burco kasoo degta deegaanka in afmadoobe oo aad sheegtay oo ceerigaabo ay dhinacaa kasoo gasho waqooyi waxaa jiray in maamulka somaliland ee deegaanadaas badankooda gacanta ku hayaa uu hormuud ka ahaa dhismaheeda iyo u ololeynteeda iyo weliba qarash kubixinteeda iyo inuu uga raadiyo deeqo caalamka ilaa haatan ma jirtaa wax maamulka somaliland ah maadaama uu asagu deegaanadii gacanta ku hayo oo horumarkaas jidka intaa leeg ee rafaadka intaa leeg loo maro uu kaga qayb qaadanayo mase idi soo gaadhsiiyey hay-adaha ama hay-ada ha noqdeen ama maamulka laftiisu ha noqdeen wax xidhiida iyo wax waxtara midna ma ka haysan
ha waan ka haynaa xidhiid fiican baan ka haynaa ummaddu markay wax qabsataa annagu wax la qabanaa waddada ceergaabo ee aan kuu sheegay dee ganacsataa bilaabay markaasaa maamulka iyo hay-adaha iyo cid walba ku taageertay tanna tanna waxay yidhaahdeen maamulku haddii cid wax qabsanaysa oo uguntan aan helno annama diyaar baa una hay-adahana xitaa xidhiid la samaynay oo yidhi diyaar baa una
laakin lakin ilaa haatan waxa idin ka soo gaaray maadaama adugu aad lacagtii horeysay iyo qalabkii horeysay ba aad bixisay ma jirto
waxqabad bay sugaysaa iyo dadkii deegaanka u dhashay inay wax qabtaan haddaan dadka deegaanka u dhashay wax qaban dawlad iyo maamul toona waxba qaban maayaan
wa tahay wa wa tahay ugu dambeyntii maxamed cabdi caraale jabutaawi dad badan oo soomaaliyeed baa ku dhegeysanaya oo deegaanada aad kusugan tahay qaarkood kasoo jeeda qaarkoodna guud ahaan deegaanada soomaaliyeed oo saad u sheegtay dee kameligu ama ama ama shirkadaadu ka wada hawl gasho yacni markaasi kasoo wada jeeda oo qurba jooga aadna u jecel inay mar walba maqlaan dalkii soomaaliyeed horumar un ka jira dadkii soomaaliyeed oo isku tashanaya maxaa laga bara karaaba adigu lasa tallaabooyinka adigu aad qaaday maadaama adigu aadan weligaa qurbana tegin dhaqaalahaagana aad ka shaqaysatay gudaha dalka maxaad ayagana kula talinaysaa uguna baaqaysaa inay uga qayb qaataan hawlahaad gacanta ku hayso maxaadse ugu dardaarmaysaa ugu damayntii anoo fursadan ku siinaya
alxamdulilah weriga aad baad umahadsan tahay waxaa xusid mudan qurba joogta sool iyo sanaad iyo cayn u dhashay inaana waxba ka helin nin maraykan jooga oo axmed siciid faarax la yidhaahdo oo samaroona in aanu qalab cisbitaal iyo qalab waxbarasho aan ka helno in dadkii gobolladaan u dhasheyna wax hadala iyo wax waxtara aana midna ka helin waxa weeye waxbarashadaa dayacan cisbitaalladaa dayacan waxaa laga yaabaa adeegii bulshadoo dhan baa dayacan waxaa dayacan waxaa laga yaabaa aabahood iyo hooyadood iyo ayadood iyo adeerkood iyo iyo familigoodii inay ku jiraan oo aan uga helay dad gobollada aan ku dhalan oo maraykan jooga inay naga caawiyaan insha allahu isbeddel baan ka sugaynaa waa dadkaygii kamana raja go-in waxaan leenahay war ka codh dhibka tuuro wa intaasaa dhiban ban weydaanay war dadkiina haddaad waxu qabataan ilaahay waxba idinku yeeli maayo xoolaha idinku barakoobaya oo maalkaa idinku barakoobaya oo ubadkaa idinku barakoobaye dadkiinu waxqabad bay rabaan waxqabad maantana wax waad u qaban kartaan halka doolarka kala xishoolina wixii inoo kordha haddii la arko inaynu wax qabsanayno cid walba oo soomaaliya waxbayna la qabanaysaa kaxodhiibka tuura baan odhanayaa anigu oo intaasa dhiban ba weydaane war haddaad wax bixisaan ku fakriyi maysaane war dalkiina iyo dadkiina isaga unbaa idin huranoo berri aa kusoo noqonaysaane wax sii gashada sadaqadaa jaarigaa wax kala soo baxa hadday waddo tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday adeega bulshada ay tahay iyo hadday waxbarasho tahayba war ilaahay baa idinku naxariisanaya waana sadaqo jaariyo weligiina ii soconaysee qofkii hal tallaabo dhisa ilaa iyo qiyaamaha ka go'i mayso waryaa wax dhiganaya waryaa sadaqo jaariya baxsanaya waryaa waxa ilaahay siiyo wax ka bixinaya iyagaa laga sugayaa iyagaa laga sugayaa annagu dhammaan dadkii dhegaysanaya iyo ummadda soomaaliyeed banba waan u mahad celinayaa waan sugaynaa waxtarkooda dad nala soo xidhiidha way jiraan marka waxaan ku boorinaynaa uun ummaddii wax qabsato unba wax lala qabtaaye war wax nala qabta oo aan wax wada qabsanno aad iyo aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay xaaji maxamed cabdi caraale oo ah ganacsade ka tirsan markaasi ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sow isla markaana lo markaasi mashaariic horumarineed ka wada deegaanada markaasi soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gobolada sool sanaag iyo cayn aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa tan iyo intaynu isugu mahad doonno barnaamijkan oo kalea waa barnaamijkii xaashi iyo xogta oo maanta aynu ku eeganay qeybta arrimaha bulshada oo markaasi uu khadka telefoonka inoogu warramayey ganacsade maxamed oodile sidaas iyo salaamullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu